الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kitaabkii waxaynu ku jirnaa xaa'iyada ibni abi daa'uud su-aalo ayaa jiray walaalaha qaar ka mida ay soo celiyeen qaarna aanu ka jawaabnay intii kalena ay weli dhiman yihiin mid ka mida ayaynu soo qaadan doonnaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala intaynan gudaha u gudagelin kitaabka maxaa yeelay iimaamka ayaa wuxuu odhanaya walaa tunkiranna jahlan nakiiran wa munkara wala alxawdu waalmiisaanu inaka tunsaxu beydka sagaal iyo labaatanaad walaa tunkiran ha inkirin jahlan ha ku inkirin nakiira wa munkara su-aasha ayaa waxay ahayd tasmiyada iyo magacaabista labada marag ee qabriga qofka ku imtixaanaya in lagu magacaabay munkar iyo nakiir ma suganta awalan waxaan shaki ku jirin sugnaanshaha qabriga iyo su-aashiisa maxaa yeelay axaadiid aad u tiro badan ayaa nebiga kaga sugnaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagoo ilaahay ka magangelyo weydiisanaya fi saxiixayni wagayrihima waa ku timid axaadiidta iyada ah xadiid cabdullahi bn cabaas baa ka mida fi saxiixayn ku soo arooray xadiid cabdullahi bni mascuud baa ka mida sidaasoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu tashahudka u dambeeyo fadhiisto waxyaabuhii ilaahay ka magangelyo weydiisan jiray waxaa ka mid ahaa o acuudu bika min cadaabi alqabr marka qabriga inuu cadaab leeyahay cadaabta horteedna inay jirto su-aal ayaa saxiix ah laba malag inay qofka u imanayaan qof inkirsan ma jiro min ahli sunnati waljamaaca ah qolooyinka inkirsan iyagu baabkaa kuma jiraan ahlusunna waljamaaca muctasiladii wixii la mid ah labada malag waa diidan yihiin tasmiyadoodana waa diidan yihiin waktigeeda in sha allahu tacaala munkar iyo nakiir in la yidhaahdo wax adila miyaa ku soo arooray dadka aanan diidanayn ee sugay malakeynka ayaa waxay odhanayaan waxaa jirta tasmiyada ayadaa in aysan sugnayn ama ay daciifinayaan axaadiista ku soo aroortay iyo wixii la mid ah arrinta ayadaa maxaa ka jira awalan axaadiis sax ayaa ku soo arooray waxaa ka mid ah riwaayadda abi hureyra radi allahu tacaala canhu wa ardaah uu odhanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi idaa qubira almayit aw qaala axadukum shakur raawi weeyaan haddii qofkii in la qabriga la dhigo ama meydkaba qabriga marka la dhigayo iilkii aataahu malakaani aswadaani azraqaani yuqaalu liaxadihima almunkaru walaakharu annakiir fayaqulaani ma kunta taqulu fi hada arajul fayaqulu ma kana yaqulu huwa cabd اllahi warasuuluh ashhadu an laa ilaha ila اllah ana muxamada cabduhu warasuuluh فيقuلان كنا نعلم أنka تقول hذا ثمa يفsح لh في qبره سبعونa ذراعا في سبعيiنa ذراعا ثمa ينور لh فيه ثمa يقال لh نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقuلان نمka نومة العروس الذي لا يوqظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من, من مطجعه ذاك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقول فيقال للأرض التئم عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك رسولك عليه الصلاة والسلام xadiidka wuxuu ku cadeeyey oo oranaya qofkiin marka qabriga la dhigo waxaa u imanaya laba malag oo aswad ah madow asraq ah oo buluug ah midabkooduna midabka biyaha badda oo kale yahay ama cirka yuqaalu liaxadihima almunkar walaakharu nakiir midkood waxaa la yidhaahdaa munkarka kalena waxaa la yidhaahdaa nakiir xadiidka isaga ah waxaa ku cad in tasmiyada iyada ay tahay tasmiye saxiixa oo haabit can rasuuli illaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka isaga ahna waa xadiid saxiixa imaamu tirmidi ayaa sunankiisa kusoo warinaya imaamu tirmidi markuu soo arooriyo ayuu wuxuu odhanaya juska saddexaad safxada saddex boqol iyo soddon iyo saddex xadiidka raqamkiisu yahay kun iyo kow iyo toddobaatan kitaabu ljanaa-is baabu maa jaa fi cadaabi alqabri halkaasuu kusoo aroorinaya xadiidun xasanun gariibun sidaasuu odhanaya ibn abi caasim ayaa wuxuu ku warinayaa fi kitaabi sunna safxada afar boqol iyo labo ilaa afar boqol iyo saddex xadiidka raqamkiisu yahay sideed boqol afar iyo lixdan baabka cadaa alqabri wa cadaabu lqabri qabriga iyo cadaabtiisa intaba uu kaga waramayo sheekh naasir raxmat ullahi tacaala caleyh xadiidkaasi markuu takhriijinayo dilaalu ljanna fii axaadiidi asunna wuxuu odhanayay sanadkiisu waa xasan weeyaan silsilat laxaadiid saxiixana waa ku keenaa mujaladka saddexaad saddex boqol iyo toddobaatan iyo sagaal ilaa iyo saddex boqol iyo sideetan xadiidka raqamkiisu yahay kun saddex boqol iyo kow iyo sagaashan wuxuuna odhanayay markuu soo arooriyey qowlka imaamu tirmidi hada xadiidun xasanu gariib qultu waisnaaduhu jayid saasuu yihi sheekh naasir raxmat ullahi tacaala caleyh rijaaluhu kulluhum hiqaatu rijaalu muslimin wa fi bni isxaaq ninka la yihahda cabdullahi bni isxaaq ee sanadkiisa ku jira weeyaan huwa alcaamiriy alqurayshiyu mowlaahum kalaamu laa yadur ibnu xibbaanna waa wariyaa xadiidkan isagaa fii saxiixii buu kusoo saaraa juska toddobaad saddex boqol iyo sideetan iyo lix xadiidka raqamkiisu yahay saddex kun iyo boqol iyo toddoba halkaasuu kusoo aroorinayaa imaamu alaajuriyana kitaab shariica ayuu ku keenayaa juska saddexaad safxada kun iyo laba boqol iyo sideetan iyo sideed xadiidka raqamkiisu yahay saddex boqol iyo sideetan iyo shan baabka wuxuu ku hoos keenayaa baabu dikri aliimaani waltasdiiqi bimas'alati munkarin wa nakiir baabka isaga ayuu u baabeynaya ibn cabdilbarina kitaabu tamhiidka ayuu ku keenayaa juska labaad safxada laba boqol iyo kow iyo konton ibn abi caasim ayaa wuxuu odhanayey abubakr ibn abi caasim kitaabu sunna safxada laba boqo afar boqol iyo lix ayuu wuxuu odhanaya wa fi lmas'alati akhbaaru haabitat wlbaaru lati walakhbaaru alati fi lmas'alati fi lqabri munkar wanakiiru haabitat tuujibu alcilma فنرغب إلى الله أن, يثب... أن يثبتنا في قبورنا عند مسألة منكر ونكير والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ساسو أرني إمامك رحمة الله تعالى عليه مسألة أه أخبار تكسو أرورتي وأخبار سوان ويان أخبار تكسو أرورتي مسألة قبرك يا منكر يا نكير وأخبار ثابتة واجبين يسنى علمي إن لقى قادنا يولقى فهميه ilaahay baanu xaggiisa ula ordaynaa subxaanahu watacaala oo u cararaynaa in uu na sugo qubuurteenna nagu sugo iyo wakhtiga masalada munkar iyo nakiir qowlka haabitka inuu ilaahay nagu sugo adduunyadii iyo aakhiradiiba abubakar ninka la yidhaahdo ibn alcarabi oo ah saaxibu caridat alaxwadi fi sharxi tirmidi sunna tirmidi juska afaraad laba boqol iyo sagaashan iyo labo xadiidkan aynu tilmaanay sunan tirmidiga ku sugan markuu soo arooriyo ayuu wuxuu tilmaamayey tasmiyada iyada ah iyo waxa loola jeedo ayuu wuxuu odhanaya tasmiyatu munkar wanakiir qaala bacduhum culimmada islaamka qeybo ka mida ayaa waxay yidhaahdeen sumiya bidalik waa lagu magacaabay munkar iyo nakiir liinkaari alkaafiri wاlmunaafiq maa yas'alaanihi cinda almas'alati liinkaarihi qowlihima waa lagu magacaabay munkar iyo nakiir sababtay tahay waxay arrintaa ka timid oo waxa weeyaan kaafirka iyo munaafiqa inkiritaankaay inkirayaan iyo sahalka iyo fudaydka ay fududaysanayaan su-aasha ay weydiinayaan sidaa darteeda ayaa loogu magacaabay ayuu odhanayay imaam ibn alqayim raxmat ullahi tacaala caleyh sheekh naasir raxmat ullahi tacala caleyh fi saxiixi tarkiib watarhiib waa kusoo aroorinaya xadiidkan isaga ah oo kitaabkaas ayuu kusoo arooray waa saxiix yeelay raxmat ullahi tacaala caleyh xadiidka raqamkiisu yahay saddex kun shan boqol iyo lixdan juska saddexaad afar boqol iyo laba safxada ah jaamici sagiirkana waa ku saxiix yeelaya toddoba boqol iyo afar iyo labaatan imaamuna alqayim raxmat ullahi tacala caleyh fi kitaabi ruux ayuu ku keenaya safxada kow iyo toddobaatan halkaasuu kusoo aroorinaya axaadiista kusoo aroortay cadaabu lqabri wa mas'alatu munkarin wanakiir wuxuuna odhanayay mas'alatu munkar wanakiir markuu ka warramaya masأlaة cadاabi الqbr وmunkari ونakiir mutawaatirة fakaثiiraة mutawaatiraة عan النabiyi slى الlahu عalيه وalih وsلم hadalka isaga ayaa wuxuu ka soo qaatay sheikh اiسlاm بn taymiya maxaa yeele sheikh اiسlاm بn taymiya ayaa wuxuu oranayaa fi majmuع الfataawa markuu ka waramayey juska afaraad masalada iyada ah ee cadaabu lqabriga iyo masalada munkar iyo nakiir mutawaatira kahiiraة mutawaatira lafdiga noocaas oo kale ayuu ohanaya raxmat اllahi tacala calayh waa mutawaatir weeyaan safxada laba boqol konton iyo sideed ayuu sheekh اislaam ibna teymiya ku tilmaamayay juska afaraad lafdigaasna waxaa soo aroorinaya sidoo kale ibn اlqayim raxmat اllahi tacala calayh oo oranaya wama cadaabu اlqbri wmasأlaة munkari wanakiir fakahiiraة mutawaatira can الnabiyi slى اllahu عalayh walih waslm imaam ibn اlqayim raxmat اllahi tacala caleyh kitaabkiisa aruux safxada kow iyo toddobaatan wuxuu soo aroorinayaa qowl uu leeyahay axmed ibn اlqasim oo uu ku yidhi imaam abi cabdillaah axmed ibn xambal raxmat اllahi tacala calayh wuxuu odhanayay tuqiru munkar wanakiir ma qiraysaa labada magac ee munkar iyo nakiir wamaa yurwa fi cadaabi اlqabr iyo waxaa lagu warinaya cadaabu lqabriga faqaala subxaana allah nacam nuqiru bidalika wanaquluh imaamu axmed wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa xumaan oo dhan ka hufan oo ka nasahan nacam haa nuqiru bidalika wanaquuluh arrintaa waa qiraynaa waana leenahay marka ayuu wuxuu odhanayey waxaan ku idhi haadihi lafda yacni lafdigan isaga ah bidaat ma qiraysaa munkar wanakiir markaasuu imaamku wuxuu odhanayay nacam haa maxaa yeelay wuxuu odhanaya waa laba malag oo ilaahay subxaanahu watacaala qofku imtixaan ooga dhigayo isagaa la weydiiyo waxaa layihi ma laba malag keliya aad odhanaysaa maxaa yeele axaadiista badankeeda waxaa ku soo arooray malakaan laba malag fayas'alaani sifadooda iyo tilmaantooda inta la tilmaamo inay qofka wax weydiinayaan ma laba malag baad ku daysanaysaa mise waxaad leedahay munkar iyo nakiiro magacaasaad bidaat magacaabaysaa noo sheeg baa layihi imaam axmed su-aashaasaa si gaar ah loo sii weydiiyey qaala munkarun wa nakiir sidaasaanu leenahay maxaa yeele fi xadiid ayaa ku soo arooray arrinta iyada ah markaasaa waxaa lagu yidhi arrinta iyada qole ayaa waxay leedahay yaquuluuna laysa fi xadiidi munkar wanakiir arrinta iyada wax xadiid aho ku soo arooray oo haabit a ma jiro markaasuu imaamku wuxuu yidhi haakada inahumaa munkarun wanakiir munkarun wanakiir sidaasay u soo arooreen sidaasaanan leenahay imaam ibn alqayim raxmat ullahi tacaala calayhi masaladaad gadaasheeda wuxuu tilmaamayey qolooyinkii ahlulbidaca ahaa ee muctasilada iyo wixii la mida iyagu inkiray tasmiyada ayadaa iyo labadaa malag labadaba inkiray axaadiis badan oo arrinta ayadaa taageeraysana waa jiraan mila xadiidi bara bni caazib bara bni caazib xadiidkiisuna waa saxiix weeyaan ibn abi shayba ayaa musanafkiisa kusoo saaraya axmed iyo abu daud abu daud atayaalisi weeyaan musnadkooda ayay ku warinayaan labaduba abu daud kitaab sunan ayuu kusoo saaraya imaam alajuriya fi shariica bayhaqiyana wuxuu ku keenaya cadaabu lqabriga imaam xaakimna wuxuu kusoo warinaya mustadrigiisa waa saxiix yeelaya imaam dahbina waa uqiraya ibn xibbaanna faahintiisu waa tilmaamaya laakiin ibn xibaan wuxuu tilmaamaya xadiidkan isaga inuu dacfi uu ku jira iyo wixii lamid a waanan tilmaami doonaa qowlka imaam ibnqayim raxmat اllahi tacaala alayhi markaynu marayno sidaa darteeda hadaba alfaada qaarkeed ayaa waxay tilmaamayaan xadiidu bara bni caazib inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam fayatiyaani munkar wanakiir waxaa u imanaya qofka marka qabriga la dhigo maxaa yeele xadiidka munkar wanakiir waa xadiid cadiim ah sida uu tilmaami doono imaam ibn اlqayim raxmat اllahi tacaala calayh waa xadiid aad iyo aad u fawaa'id badan waxa ka dambeeya noloshan iyada ee barzakha xayaat lbarzakha iyo xayaatada dambe dhammaan shamlinaya xadiid cadiim ahna weeyaanoo fawaa'id aad u tiro badan koobaya duruq aad u tiro badanna waa ku soo arooray marka la jamciyo duruqdiisa inta saxa ah aad buu u dheeryahay fawaa-idda tirada badanna waa shamlinaya oo waa jamcinaya riwaayadihiisa qeybo ka mid ayaa waxay tilmaamayaan marka fayatiyaani munkar wanakiir qofka waa lasoo fadhiisinaya waxaa u imanaya munkar iyo nakiir yuhiraani larda bianyaabihima saas inuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam micyo dhaadheer inay leeyihiin oo aragtidooda ay tahay wax laga naxo indhahoodu midab gooni inuu leeyahay codkoodu sida dhawaaqa racdiga ama onkadkii oo kale inuu yahay waxyaaba saasoo kale ayay tilmaamayaan riwaayadu maxalkaa isaga hadda kuma jirna waxa weeyaan ihbaat iyo sugitaan inaan u raadino tasmiyada a munkar iyo nakiir xadiidka isagaa marka sac buu ku noqday riwaayad kale ayaa jirta abu hureyre laga warinayey abaraani baa soo saarayey xaafid ibni xajarna fii fatxi اlbaari sanadka waa ku qaweynaya xadiidka isaga ah wuxuu odhanayey xadiidka isaga abu hureyre radi allahu tacala canhu ardaa shahidna maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali waslama janaaza falama faraga min dafniha waاnsarafa اnnaas qaala nabiy اllahi salى اllahu alayh wali wasalam nabigaanu la soconnay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh janaaze anagoo raacnay markii la aasay ee la bogay janaazadiyada ahayd oo dadkii in qaar ka mida ay ka soo baxeen qabrigii oo ay ka soo rawaxeen weeyaan ay ka soo fogaadeen ayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inahu alaana yasmac khafqa nicaalihim qoladan ugu dambaysay hadda ka baxaysa qabrigiisa dushiisa waa maqlayaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam shanqarta kabahooda masalada ah qofka meyidka wax ma maqlaa mise ma maqlo waa masala mukhtalifa cinda ahli lcilmi imaam ibn kair raxmat اllahi tacala calayh masalada markuu soo aroorinayay fi tafsiirih ikhtilaafka soo arooray waa tilmaamayaa sida axaadiidtu ay tilmaamaysana wuxuu odhanaya waxa weeyaan inuu meydka wax maqlayo sida saxa ah waa inuu meydka wax maqlayo nacam qeybta kale inuusan wax maqlaynin meydku qeybo ahlulcilmiga ka mida ku tegey qaybo ahlulcilmiga ka mida ayaa ku tegey laakiin inuu wax maqlaya ayay nusuusta inoo tilmaamaysaa xadiidkanaana ka mid ah axaadiid aad u badan ayaana jirta sidaasoo kale laga fahmayo aayadaha qur-aanka laga fahmaya wagayri dalik qofka doonayana baabkaa dib ha ugu laabto rasuulku wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam inahu alaana yasmac khafqa nicaalihim ataahu munkaru wanakiir maxalushaahidka xadiidkaan usoo qaadanay waa ka oo ah in munkar iyo nakiir labaduba ay meeshaa imanayaan labada malag ou nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam acyunuhumaa midla quduuri nixaas waanyaabuhumaa midla sayaasi lbaqar waaswaatuhumaa midla aracd fayajlisaani fayas'alaani ma kana yacbud waman kana nabiyah saasay weydiinayaan waa sii dheeraa qofka muminkaa iyo qofka kaafirka wuxuu kala kulmi doonay iyo wixii la mida ayuu xadiidka isaga ana sii tilmaamay marka xadiidka isaga ahna xaafid ibni xajar waa qawiyey sidaynu tilmaanay riwaayad kale ayaa jirtay imaam ibn rajab uu ku keenayo fi ahwaali اlqubuur safxada labiyo tobnaad xadiidka labaatanaad oo uu odhanaya abu bakrin alkhalaal ayaa kitaabu sunna ku soo aroorinaya laakiin xadiidkan isaga ah waxaa kaloo soo aroorinaya imaam abu bakr ibn abi caasim fi kitaabi الsuna jamiici طuruqihina dacfi baa ku sugan maxaa yeeley waa riwaayata caطaa can cumar caطaa can cumarna waa mursal weeyaan xadiidka isaga sidaa darteeda ayaa sanadkiisana uu ku daciifinaya imaam ibn rajabin alxambali raxmat اllahi tacala calayh wuxuu odhanayay cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu ardaa nabiga ayaan maqlay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh isagoo igu dhahaya kayfa bika ya cumar ida kunta min alardi fi arbacati adraacin fi diraacayni fara'ayta munkara wanakiira arrintaa iyadaa ka waran cumarow haddii aad aragtid bal ka waran xaaladaadu marka ay noqoto afar dhudhun oo dhulka oho dherer ah iyo laba dhudhun oo ballac ah marka sidaa inta lagugu qodo lagu dhex dhigo oo xaaladaadu ay munkar iyo nakiirna kuu yimaadaan xaaladaadu say noqon doontaa cumarow markaasaan waxaan ku iri buu yidhi yaa rasuul allah wamaa munkar wa nakiir maxay yihiin munkar iyo nakiir rasuulka allow rasuulka wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fattaanaa alqabri yabxahaani alarda bianyaabihima wayataani fi ashcarihima aswaatuhuma mila karacdi alqaasif saasoo kale ayuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa laba fataan oo dadka fitnaynaya qabriga ku fidnaynaya su-aalana weydiinaya xadiidkaas sidaynu tilmaanay sanadkiisa dacfi baa ku sugan laakiin waxaa ku sugan kitaabu طabaqaat alxanaabila imaam ibn اlqayimna waa soo arooriya wagayri dalik juska koowaad safxada shan iyo konton طabaqaat alxanaabila ayuu ku soo arooriyay abu cubayd qasim bn salaam ninkii la ohan jiray min aimati ahli اlxadiid ayuu ka mid ahaa saaxib imaam axmed ibni xambal iyo cali bn madini iyo raggaasuuna ahaa ayaa wuxuu odhanayey raxmat اllahi tacala calayh waxaan ku idhi imaamu axmed ibni xambal hadihi lafda munkar wanakiir taqulu hada aw taqulu malakayn waxaan ku idhi lafdigan sidiisa miyaad u odhanaysaa munkar iyo nakiir mise waxaad dhehaysaa sida mujmalka axaadiista badankood ay ku soo aroortay oo waxaad leedahay munkar iyo nakiir keliya malakayn miyaad odhanaysaa markaasuu wuxuu yidhi naquulu munkar wanakiir wahumaa malakaan waxaanu leenahay munkar iyo nakiir waana laba malag waana laba malag saasaanu leenahay buu yidhi tamiim ibna khaylaan xadiid uu warinaya ibni salama ayaa jiray wuxuu ka warinaya abidarda radi allahu tacaala canhu ardaa ayuu u yimid isaga oo mariid ahoo xanuunsan markaas ayuu xadiid dheer buu ahaa abi darda radi allahu tacala canhu ardaa ayaa wuxuu odhanayay uma jaءaka malakaani aswadaani azraqaani jacdaani asmaa'uhumaa munkaru wanakiir kadib waxaa kuu imanaya laba malag oo iyagu laba madmadow ah indhahoodii weeyaan iyo midabkoodiiba buluugna uu yahay tintooduna ay adag tahay magacyadoodana la kala yiraahdo maxalu shaahidka xadiidka aan usoo qaadanay waa kan munkar wanakiir xadiidka isaga ibn abi shayba ayaa warinaya musanafkiisa imaamu lbayhaqina fi cadaabi اlqbr rijaashuna waa hiqaat weeyaan maa cada tamiim ibn khaylaan ibnu slma ninka la yiraahdo bishawaahid wاlmutaabacaat xadiidkan isaga waa ku qawiyoobaya marka axaadiistii hore cabdullah bn cabaas lafdi kaloo laga warinaya ayaa jiray imaam aabaraanina mucjam awsadka uu kusoo saarayo sanadkiisuna dacfi uu ku sugan yahay maxaa yeeley riwaayadda waxaa soo aroorinaya waxa weeyaan nin la oranayey ciisa bna muusa can cabdullah bna kaysaan can cikramata can ibni cabaas sanadku saasuu ku yimaadaa ciisa ibnu muusa waa mudalis weeyaan riwaayadan iyadana cancanuu ku warinaya sheekhiisa oo cabdullaahi bna kaysaan waxa uu ka warinayo sheekhiisa cikramo ah culimmadu waxay yihahdaan waa hayru maxfuud waxaana sidaa tilmaamaya abubakr ninka la yihahdo ibn cadiy ibn cadiy fi kitaabihi alkamil fi ducafaa marka uu soo aroorinaya tarjamadiisa waxaa kaloo keenaya imaamu dahabi raxmat اllahi tacala alayh fi misan almisan fi naqd الrijaal misan اlictidaal fi naqd الrijaal halkaasuu isna kusoo arooriya tarjamadiisa marka uu ka waramayo waala yataal xadiidkan isaga axaadiista kaleu la mid yahay shaahid ahaaniya ayaanu usoo qaadano macnuhu wuxuu oranayay cabdullahi bna cabaas ayuu mawquuf ku yahay wuxuu ohanaya cabdullahi bna cabaas ismu اlmalakayn اladani yaأtiyaani fi اlqbri munkaru wanakiir labada malag ee qabriga kuugu imanaya qofka wax weydiinaya waxaa la kala yiraahdaa munkar iyo nakiir sheekh naasir raxmat ullahi tacaala calayh marka la weydiiyey wuxuu oranayey xadiidkaa hore sanadkiisu waa saxiix weeyaan waana sugay raxmat ullahi tacala caleyh xadiidu bara bni caazib imaam ibn alqayim raxmat ullahi tacala caleyh xadiidu bara bni caazib markuu kusoo arooriyey kitaab aruux wuxuu oranayay xadiidu bara bni caazib huwa xadiiثu mashhuuru mustafiidu saxaxahu jamacaة min اlxufaad wla naclamu axada min aئmaة اlxadiiثi طacana fiihi bal rawawhu fi kutubihim wtalaqwhu bاlqabuuli wajacaluuhu asla min usuuli اdiini fi cadaabi اlqbr wanaciimihi wmasأlaة munkari wanakiir wqabdi اlarwaax wasucuudiha ila bayna yaday اllahi tabaaraka wataعala uma rujuuciha ilى اlqbr saasuu oranayay imaamka raxmat اllahi tacala عaleyh oo wuxuu leeyahay ibn اlqayim raximah llah xadiidka isaga bara bni caazib ee dherarka badan waa xadiid mashhuur ah mustafiid ah dadka dhammaantood wada gaaray kutubta ay ku wada yaalla culimada islaamka ay wada yaqaanaan waxaana saxiix yeelay jamaca min alxufaad waa sax weeyaan walaa naclamu axada min aimati اlxadiidi طacana fiih ma garanayno qof aimat اlxadiid ka mida oo duray xadiidka isaga ah bal imaam ibni xibaan ayaa duray xadiidka isaga ah riwaayat wardan can ilbara bni caazib marka uu ku imanayo safxadii aynu tilmaaniyo xadiidkii aynu tilmaanay saddex kun iyo boqol iyo toddoba marka uu keeno riwaayat abi hurayra saxiixiisa ibni xibaan uu ku keeno ayuu wuxuu dabagelinaya xadiidu bara bni caazib min riwaayati wardan can bara bni caazib halkaasuu marka ku inkiri doonaa imaam ibni xibaan raxmat اllahi tacala caleyh laakiin raddiga ibni xibaan raxmat اllahi tacala caleyh looma aabayeelin culimada islaamku waa ku inkireen waxaana la yihi wardaan ninka la yiraahdo wuxuu oranaya fi bacdi uruq samictu bara bna caazib waxaan maqlay bara bna caazib oo oranaya rasuulka alayh salaau wasalaam u rafcinaya xadiidkan isaga ah imaam nuqayim wuxuu yihi bal rawawhu fi kutubihim watalaqawhu bilqabuul xadiidkan isaga ah culimada islaamku rawawhu fi kutubihim kutubtooday ku wariyeen watalaqawhu bilqabuul aqbalaadna waa ku qaabileen wajacaluuhu asla min usuuli اdiin waxayna ka dhigeen asal ka mida usuusha diinta asal ka mida usuusha diinta ayay ka dhigeen fi cadaabi lqabri yani gaar ahaan iyo khaas ahaan xagga cadaabta qabriga iyo naciimtiisa iyo waxa ku saabsan masalada ku saabsan munkar iyo nakiir qabd larwaax hadday noqon lahayd sida ruuxda loo qibdoonayo wa sucuudiha koryeelkeeda ilallah ilaa bayna yadi illahi caza wajala loo koryeelayo uma rujuuciha kadibna loo soo celinayo ila alqabr maxaa yeeley qofka muminkaa naftiisa waa la koryeelaya biaxab اlasmaa iyadoo loogu dhawaaqayo ilahay xaggiisa loo rafcinaya uma waa la soo celinaya iyadoo udug badan aad iyo aad u carfaysa qabrigaa lagu soo celinaya qofkii kale laakiin inay faajirka ah munaafiq ah ama kaafirka ahaa kor marka loo sii wado malaaigta o dhan baa sanka ka qabsanaysa urka ka baxaya markaas waxay leeyihiin biaqbax اasma iyagoo ugu yeeraya waa maxay ilaa calaa ayati xaal samadii baa laga soo xirxiranaya waa la soo celinaya sijiin iyo halkaa hoosaa la isugu wada geynaya xabiibka isaga marka waa kaa kuu tilmaamaya ibn bnulqayim raxmat ullahi tacaala caleyh tasmiyada iyadaa kutuba ahlilcilmi oo dhan fi lcaqaa'id waa ku sugan tahay imaam ibnu jariir atabri raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu ku soo aroorinayaa atafsir fi macaalim اdiini kitaabkiisa ibn shahin wuxuu ku keenaya sharx madaahib ahli الsuna ibn qudama lumcat اlictiqaad ayuu ku keenaya imaam sabuni wuxuu ku keenaya ictiqaad ahli اlxadiiث ibnu ba wuxuu ku keenaya ibanat الsuqra ibn casaakir wuxuu ku keenayaa kitaabkiisa uu ku difaacayey imaam abilxasan alashcari wغayri dalik min ahli اlcilmi kutubtooday kusoo arooriyaan qowlkii sheekh islam ibna teymiya ibn اlqayimna waynu tilmaanay oranayeen masalada ah cadaabu qabriga iyo munkar iyo nakiir waxa weeyaan mutawaatir axaadiisteedu waa kaiira wa mutawaatira can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam khaasatan waxay oola jeedaan baa la yihaahdaa cadaabu lqabrigu waa mutawaatir axaadiifta ah ama tasmiyada axaadiifta yar bay kusoo aroortay mutawaatir ma aha laakiin tasmiyada malakeynka la tilmaamayo laba malag in la oranayo taasaa mutawaatir ah in sidaa loo kala yihaahdo ayaa haboon marka axaadiifta tasmiyadu halkaasay kusoo aroortay munkar iyo nakiir in la yihaahdo sheekheennan uguma horeeyo aimadaasna way yihaahdeen isaga zamankiisii wax noolaa iyo wax ka dambeeyey intaba leh wax ka horeeyey intaba leh imaam axmed ibn xambalna wuxuu leeyahay nacam waxaanu leenahay munkar wanakiir sidaasaana xadiidka ku yimid walaa tunkiranna jahlan ha inkirin buu yidhi si jahli adigoo ku sugan nakiira wa munkara walalxawduna ha inkirin iyo wlmiisaanu inaka tunsaxu adigu waa lagu naseexaynaya saasaanu kuugu naseexaynayna waqul yukhrij allahu alcaظiima bifadlihi waxaa tidhaahdaa allaha cadiimka ah fadligiisa ayuu kaga soo saarayaa min annaari ajzaadan buu ilaahay kaga soo saarayaa min alfaxmi tuطraxu dhuxul ahoo gubatay ayaa laga soo saaraya cala nahri fi lfirdowsi taxya bimaa'ihi nahrigii firdowse ku yaalay dhinaciisa ayay ilaahay ku nooleynaya nahru maa lxayaa loo yaqaanay ee xadiidkii dheeraan nabiga ku yimid salawaat اllahi wasalaamu calayh ka xabati xamli sayli ida jaa yadfaxu waynu soo sheegnay sida nebigu u tilmaamay salawaat اllahi wasalaamu calayh iniinta yar marka ay dhirtii waaweyn ama dhagxanta hoosteeda iyo lakabyada hoosteeda marka ay kasoo baxday qoraxda aynan si fiican ugu dhicin ee cagaarkeeduna uu yahay cagaarka khafiifka isagoo tilmaamaya nebigu calayh salaatu wasalaam sidaasoo kale isagoo ah oo cardunka noocaasoo kale ah ayuu qofkii soo dhalanaya waina rasuula اllahi salى اllahu alيyه wali slam lilkhalqi shaaficu waqul fii cadaabi اlqabri xaqu muwadaxu waxaa tidhahda rasuulka allana salawaat اllahi wasalaamu caleyh lilkhalqi shaaficu khalqiga kii u shafeeco qaadaya weeyaan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo shafaacada rasuulkana labadeedii nooc waynu soo tilmaanay shafaaco caama iyo mid khaasa labada rasuulku waa leeyahay salawaat اllahi wasalaamu caleyh axaadiista kusoo aroortayna waa mutawaatir weeyaan culimadii ugu dambeysay wax ka qortay waxaa ka mid a sheekh muqbil raxmat ullahi tacala caleyh axaadiidu shafaaca risaalo ayuu isugu keenay raxmat ullahi tacala caleyh waana kitaab qayim ah weeyaan shafaacada nebiga caleyhi salaatu wasalaam cid inkirsan ma laha marka waqul waxaa tiraahdaa fii cadaabi lqabrina inuu jiro dheh maxaa yeelay xaqun weeyaan muwadaxu xaq la cadeeyey weeyaan cadaabuqabrigana waa mutawaatir in ka badan afar iyo labaatan xadiid ayaa yani rasuulka caleyh salaatu wasalaam xaggiisa kaga soo arooray allana qur-aanku ku tilmaamay walaa tukfaranna ahla الsalaati wain casaw fakuluhm yacsi llaha yacsi wadu lcarshi yasfaxu walaa taqcudan rأya wla tacqidana wla tacqid wla tacqid ra'ya اlkhawaariجi inahu maqaalu liman yahwaahu yurdii wayafdaxu wla takun murjica lacuuba bdiinihi alaa inama اlmurji'u bاddiini ymzaxu wqul inama اliimaanu qowl wanyة waficlu calى qowli الnabiyi musabaxu wayanqusu طawra bاlmacaasi wataaraة bطaacatihi yanmi wfi اlwasni yarjaxu dhowr masale ayuu sheekhu raxmat ullahi tacala caleyh halkan kusoo aroorin doonaa masalat liimaan oo ah masale aad iyo aad u daba dheer kutubta mabhuuhaadka ahee aad iyo aad u faahfaahisayna loogu tegi doono iimaanka sida nebigu tilmaamay salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa dhowr iyo toddobaatan weeyaan aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha kalimatu laa ilaaha ila allah waadnaha imadat lada can ariiq waanaan soo tilmaanay imaam alxaliimi iyo ardaygiisa imaam albayhaqi raxmat ullahi tacala caleyh kutubtooda in ay kaga warameen toddobiyo toddobaatanna ay gaarsiinayaan shucab aliimaan imaam albayhaqi kitaabkiisana ilaa labaatan mujalad weeyaan imaam alxaliimina waa saddex mujalad weeyaan halkaasu imaam albayhaqi raxmat ullahi tacala caleyh toddobiyo toddobaatankaas ayuu masale masale u dul istaagayaa wixii nusuus ee ku soo arooray sax iyo daciif wixii ahaaba isugu keenaya halka marka iimaanku tafaawudkaas weeyaan dhowr iyo toddobaatanka uu yahay ayay manaasisha dadku degayaana noqonaysaa qof baa iimaankiisu kaamil yahay qof baa xoogaa uu buuxsamay qof buu meel dhexaad u maraya qof buu xoogaa hooseeya qof buu eber yahay intaasaa loo dhexeeya marka intaasay ummaddu udhexaysaa saasaana habboon in la yidhaahdo maxaa yeelay murjicadu iyagu arrinta iyadaa waa dhinac kaley ka taagan yihiin oo waxay leeyihiin qofku hadduu laa ilaaha ila allah yidhaahdo khalaas weeyaan iimaani ka iimaani jibriil lafdiga noocaasoo kale ayay ku hadlaan iimaankaygu waa sida iimaankii jibriil oo kale wax farqa udhexeeya ma laha cusaat haadihi lumma dadka cusaada ee ummaddan iyada ah iyo jibriil inay isku mid yihiin cinda allah saasay iyagu aaminsan yihiin qowlkaana waa qowl munkar ah weeyaan qowl munkar ahoo lagu inkiray weeyaan dhanka kale cagsigooda waxaa ah qoyooyinka muctasilada iyo khawaarijtii oo iyagu kabiiradii qofka muslimka ah ku gaalaysiinaya hadduu kabiiro la yimaado khalaas daaqadii islaamkay ka tuurayaan kadibna waxay isku diidi doonaan dhexdooda qofka isaga cadaabka maku waarayaa mise kuma waari doono iyo xaaladiisu maxay noqonaysaa iyo wixii la mid a mqolooyinka khawaarijtu iyagu waxay qabaan waa min ahli nnaar khalaas weeyaan laakiin qolooyinkan kale iyagu waxay odhanayaan fi dunya inta la joogo waa manzila iyo qabrigaba waa manzila bayna almanzilatayn iyo wixii la mid ah aakhirada dambena waxay leeyihiin waa cadaab fi laliim halkaasu waa abadan weligii ku waarayaa marka masalada ah aakhirada dambe waa ka siman yihiin cadaabka in lagu wada waari doono muctasilada iyo khawaarijta laakiin masalada ah waxay ku kala duwan yihiin manzila bayna almanzilatayn ay odhanayso muctasilada iyo khawaarijta iyagu marka ugu horeeyaba daaqada ka saaraya muminna ma dhehaynoy leeyihiin kaafirna ma dhehayno laakiin waxaan istaajinaynaa manzilo udhexaysa labada manziladood arrinta iyadaana waa arrin foolxun weeyaan laakiin sida saxa ah khawaarijtii iyagu isku dariiq bay mareen sheekhu taasuu marka kasoo horjeedaa wuxuu leeyahay dhinacanna ha raacin gaalaysiinaya qofkii markay kabiiro ka dhacdo dhinacanna ha raacin isagu dhahaya qofka muminka wuxuu doona ama muslimka wuxuu doonaba ha sameeya waa mumin iimaanka shaabadeeda ugu dhufanaya arrintaa iyada ah masalooyin aad u badan baa meesha ka dhalanaya masalo heer waxay gaartay la isku gooyo bayna alfuqahaa maxaa yeeley shawaaficda ayaa waxay qabaan inay banaan tahay oo qofku dhihi karaya haddii la weydiiyo mumin miyaa tahay in sha allah mumin baanahay xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin maya maxaa yeele iyagu irja ay u dhow yihiin waxay leeyihin inaad ka shakisa maba ahaba masalada aad maqasheen ee xawaashida in badan fuqahadooda dambe ku taalla fuqahadii dambe weeyaan ee xanafiyada ee dagaalka dheer uu dhex maray shaaficiyada iyo xanafiyada halkaasay kasoo curataa oy kasoo dhalataa iyo wixii la mid ah maxaa yeele xanafiyada waxay leeyihiin marba haddii iimaankiisi uu ka shakiyey qofka isaga ah islaam maba mumin maba ahaba marba hadduu ka shakinayo marka masale haddaynu u daadegi karayna ma aha waa khata weeyaan iyagaana ku khaldan qofkana waa dhihi karaya muminun in sha allah maxaa yeeley ilahay xaggiisa waxa kugu yaalla ma ogid waa dhihi karaysaa waa banaan tahay ana muminna waa dhihi karaysaa sidaan ictiqaadsanahay iyo waxa aan rumaysnahay mumin baan ahay waad dhihi karaysaa waa jasmin karaysaa labada waa jaa-is weeyaan oo waa banaan tahay sida saxa ah wlaa takfurana tukfiranna ha gaalaysiinin ahla الsalaati dadka salaada tukanaya macnaa ahla اlqibla loola jeedaa wain casow cisyaanba ha ku dhacaan hadday doonaan qofka muslimka ah ee salaada tukanaya dembi uu ku dhacay dartii ha u gaalaysiinin dembiga ayaa darajaad ah ashkhaastuna waa darajaad weeyaan dembiguna waa darajaad ashkhaastuna waa darajaad weeyaan qofka hadduu ahlu salaad yahay kitaabka qur-aanka intuu soo qaaro xagga uu ku tuuro ma waxaanu leenahay waa cisyaan lama gaalaysiinaya maya cala tuul waa khaarij can ilmilla maxaa yeeley qofka muslimka enan garanaynin waa kuma xurmada kitaabka ilahay leeyahy xurmada kitaabka ilaahay uu leeyahay qofka muslimka ah ee ku xadgudba ilaahay subxaanahu watacaala ee wax ka sheega ama aayaadka qur-aanka iyo kitaabka alle ama nebiga caleyhi salaatu wasalaam ma waxaa leeyahy cisyaan buu la yimid yaan la taabanin maya kaafir weeyaan xalaala dama ah laakiin waxaa la weydiinaya ilahay u toobadkeen hadduu ilaahay u toobad keeno waa faraha laga qaadaya hadduusan laakiin ilaahay u toobadkeeninoo diido oo ku adkaysto cisyaankiisa iyo kufriga uu ku dhaqaaqay waa la dilaya marka dunuubta naftirkeeda iyo cisyaankii baa kala duwan cisyaan kufri gaaraya oo qofka la leeyahay ka toobadkeen iyo cisyaan aanan kufri gaaraynin qof muslim ahoo salaad tukanaya maalan yaa gef ka dhacay khamri buu cabay war ilaahay ka cabso oo waxaan waa xaaraame iska dhaaf waan ogahay inay xaaraam tahay shaydaan baa i duubsaday waxbaa ila tegey xaggay ka dhacday cudurdaar buu raadiyey iyo wixii la mid ah allah ku hanuuniye naga dhaaf baanu leenahay wax qofka isagaa waa muslim oo islaamnimadii kama saarayno laakiin haddana in iimaan la siiya lagama yaabo maxaa yeele xadiidkii nabigaa tilmaamayay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh laa yazni zani xiina yazni muxuu ahaa wa huwa mumin walaa yashribu alkhamra xiina yashribuhaa wa huwa mumin qofka zinaystaa ma zinaysto isaga oo mumin ah iimaanka waa laga saaraa qalbigiisa hadduu ilaahay u toobad keeno waa lagu soo celiyaa laakiin isagoo kamila kusoo noqon maayo ogow waxun baa ka tegaya qofka tuugga ahe waxadaya waa la mid walaa yantahibu nuhbatan daat sharafin yarfacu nnaasu ilayhi ru'uusuhum xiina yantahibuha wahuwa mumin lafdigii fi saxiixayn kusoo arooray wahaakada cisyaanka marka waa kala duduwan yahay waa maraatib weeyaan isaguna cisyaanku isaguna waa maraatib waa maraatib weeyaan ashkhaastuna waa maraatib weeyaan qofka muslimka ah ee aabihii iyo hooyadii islaam yihiin ee dad muslimiina kusoo dhex barbaaray ee islaamka wax un ka maqlay haba yaraada hadduu doono iyo qofka xadiidun cahdi bilislaam ah hadduuba soo islaamay isku miisaan la saari maayo isku martabadna la istaajin maayo isku martabadna lama istaajinayo waa la kala dhowraya marka dadki maraatib weeyaan martabadoodaasa marka qof walbaba lagu miisaamaya uu yahay sheekhan ama marka wuxuu leeyahay ha gaalaysiinin ahla ahla asalaati ahla alqibla loola jeedaa qiblada dadka u jeesta xaggeeda yaan la gaalaysiinin wain casaw haba caasiyaan hadday doonaan maalan shiicada oo kale rawaafidda qolooyinkan hadda jooga ee eraan haysta ee caalamkana u badan ee jacfariyada lagu magacaabo ee rawaafidda ah gaalo weeyaan shakina kama taagna maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin in la kala saaro marka iyaga naf ahaantoodii caamadoodii iyo culimmadoodii loo kala saaro oo la yidhaahdo culimmadooda garanaysa xaqa ee weliba diidan inay kaafirin yihiin shaki kuma jiro culimada islamkana iskuma diidana amaa caamadooda aanan garanaynin xataa macna shiica waxa ay tahay sida caamada ahlu sunnada an iyaguba garanaynin ahlu sunna wax loola jeedo ayaa loola tacaamulaya sida caamada ahlu sunnada ayaa loola tacaamulaya amaa culimadooda iyo dadka iyagu ahl mansilada ah ee diintooda yani ama waxay aaminsan yihiin martabada ku leh kaafiriin weeyaan bila ikhtilaaf maxaa yeele waxyaabahay aaminsan yihiin waxyaaba cisyaan lagu magacaabi karaya keliya maaha kufri weeyaan waxay aaminsan yihiin musxaf fatima inuu ka fadli badan yahay musxafka qur-aanka hadda aynu haysano musxafkaasna inuusan ahayn kan hadda aynu haysano maxaa yeeley saxaabada qortay waa murtadiin weeyaan iyaga agtooda abubakar waa lacnadayaan cumar waa lacnadayaan wa jamiic asaxaaba waa lacnadayaan wagayri dalik waxyaabo aada iyo aad u cajaa-ib badan oo ay ku dhaqaaqaan ayaa jiro sidaa darteeda lama dhihi kara yaan la gaalaysiinin qofka yidhahda shiicada walaalaynu nahay muslimiin baynu wada nahay ina la istaageero weeyaan waa qof hordaya markaan diinta ilahay waxba ka ogeyn maxaa yeeley waxaad aaminsanta o dhan agtooda cagsi buu ka yahayba waxaana jiro waxay aaminsan yihiin oo la yidhaahdo tuqya oo macnaheedu yahay munaafaqnimo afka waxaad kaga hadlayso iyo waxa uurka kaa jira inay iskhilaafaan marka waad arkaysaa wax badan idaacaadkii iyo marka ay taagan yihiin inay u damqanayaan shucuubta muslimiinta shucuubta muslimiinta inay u damqanayaan bay iska dhigayaan laakiin waxay aaminsan yihiin oo wax intaa cagsigeeda ah in badan waxaad arkaysaa idaacaadka dadka muslimiinta tahiir bay ku sameysaa xasan nasrullah midkan ay yihaahdaan oo kale shaydaanka ibliiska ah markuu idaacadda intuu yimaado oo ka hadlo oo falastiin uu yihahdo waa difaacaya iyo wixii lamid a dadka muslimiinta waa xamaasoonayaan aada iyo aad bay u jilboonayaan waxaadna arkaysaa markaa inay culimadii iyo wixii lamida kusoo jeesanayaan o leyn maxay yihiin waa iska hadlaan uuna kan weeyaan ninkan laakiin waxaasuu difaacaya laakiin taariikhda ayaa markhaati ah dib ma ugu laabatay waxay shiicadu tahay xisbu maxaa la ohanaya magacooda xisbullah wuxuu yahay se ma isweydiisay asalka xasan nasrullah wuxuu ahaa naf ahaantiisu sabre iyo shatiila muslimiinta marka lagu gowgowracayay falastiin ninkii ka qayb qaatay buu ahaa aayatullah ninkii la ohan jiray malcuunka ahaa ayaa usoo xil saaray halkaana keenay una magacaabay darajadana wuxuu ku gaaray waxay sabra iyo shatiila wuxuu sameeyey darteeda falastiin waxaa laga dilay intii yuhuudda maalin dhaweed ay ka dishay oo kale waxa dilayna waxay ahaayeen shiicada yuhuud waxay ka taabatay ma lahayn inaba ha yaraatee taariikhduna waa shaahid weeyaan dib ugu laabo arrintaa iyadaa gaalada u dulqaadan weysay raggii wariyaasha arrinta ka hadlay iyo waxay ka yaraahdeen dib ugu laabo iyo wixii la mid ah shiicadu cidday ugu necab tahay waa sunnada weeyaan waxayna qabaan cidda noogu cadowsan eenu aaminsannahay sida culimmadooda ay sarraxeen oy caddeeyeen ciddan noogu cadowsan ee shiicadu ay leedahay maaha ibliis mana aha yahuud mana aha masiixiya ee waa cumar bna khaaab ciduu uga horeeya intuu uga horeeya cumar bna khaaab weeyaan cumar bna khaaab muxuu kaga duwan yahay abubakar maxaa yeeley cumar isaga ayaa furtay eeraan qofkii furtay ee jebiyey boqortooyadooda ee baabi'iyey cumar buu ahaa zamankiisii radia allahu tacaala canhu wa ardaa sidaa darteeda isaga u necab yihiin radia allahu tacaala canhu wa ardaa marka arrimahooda haddii loo gudagalo hoos ahaan wax sahlan maaha iyagu waa gaalo weeyaan marnaba ma soo agmarayaan islaamka wa in casow haba caasiyaan waxa laga hadlaya waa cisyaankii kabiirada ahaa ama sakiirada ahaa waxyaabaha noocaas oo kale ayaa laga hadlaya fa kulluhum dhammaantood qof walba weeyaan yacsi waa caasinayaa yacsi waa caasinayaa yani yacsi allaha weeyaan ilaahay buu caasinayaa maxaa yeeley nabigaa yihi alayhi salaatu wasalaam kullukum banu aadam markuu ka hadlayey rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu oranayey kul bni aadama khata wa khayru lkhaطa'iina tawaabuun ina aadan oo dhan waa gafaa waxaana u khayr badan kooda ugu toobadkeenka badan wa khayru alkhaطaa'iin inta gaftana waxaa u khayr badan altawaabuun inta toobadkeenka badan gaf waa ka dhacay laakiin markiiba inuu toobad raacsiiyo qofka marka sidaa markuu ola cararo dembi uu ka dhacaba ilaahay istikfaar oo la yimaada rabbi kfir lii yiraahda rabbi wuxuu yidhaahdaa subxaanah wa tacaala cabdii addoonkayga waa dembaabay wuxuuna ogaaday ana lahu raban yakfir dunuub inuu leeyahay rabbi dembiyada dhaafa rabbina waa u dhaafaya subxaanah wa tacaala fakuluhum dhammaantood marka jin iyo insi waxay noqdaanba yacsi waa caasinayaa wadul carshi ilahay baa loola jeedaa subxaanah wa tacaala rab lcarshigi yasfaxu waa iska cafinayaan safxigu iyo cafigu waa isku macno weeyaan ilaahayna waa cafinaya waa iska saamaxaya subxaanah wa tacaala nacam haddaad ilaahay oola laabato subxaanah wa tacaala dunuubtaada ilahay waa kuu dhaafaya xadiidkii fii sunan tirmidi ku soo arooray ayaa tilmaamayey xadiidu qudsiga ahaa ee rabbi subxaanah wa tacaala uu oranaya ya bna aadam low ataytanii canaana asamaa haddaad iila timaado addoonkaygiiyo dunuub gaaraysa daruuraha cirka uma ataytanii laa tushrik bi shay-an aadna ii timaada adoon waxna ii shirki yeelaynin oo muwaxid ah laakiin intaasoo dunuuba sameeyey la ataytuka biquraabiha maqfira intaa in la ego dembi dhaafan kuugu bedelaya marka rabbi subxaanahu wa tacaala dunuubtaada mahma ay weynaato cafigiisa iyo saamixiisa ka weynan badan mar walba ilahay dembi dhaaf weydiisa marka liajli dalika weeyaan sirta ka dambaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu oranaya xadiidkii muslim iyo keyrkiisaba ku soo arooray inii la astakfir اllaha waatuubu ilayhi fi lyowmi miata mara fi lmajlis cabdulahi bn cumar wuxuu ohanaya kamaa fi saxiixi muslim nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu ka tirin jirnay majliska intuu fadhiyo inuu oranayo boqol mar astakfir اllahi alcaظiim waatuubu ilayh rasuulka alayh salaatu wasalaam uu ku celcelinayo marka in istikfaartii la badiyo weeyaan maxaa yeele istaqfiruu rabbakum inahu kana gafaara iyo qisadii nabiy llahi nuux fii suurati nuux ilahi uu kaga waramay ayaa inooga filan fakuluhum dhammaantood yacsi waa caasinaya wadulcarshi allaha dulcarshiga ahna carshiga u saaxiib ah weeyaane yasfacu waa cafinaya ilahay baa carshi u saaxiiba subxaanah wa tacaala carshigiisuna waa ka sareeya khalqigan oo dhan wasica kursiyuhu samaawaati waalardi waa tii la yihi kursigana waxaa kasii sareeya waa carshiga alle subxaanah wa tacaala carshigana rab lcizi jala wacala baa kasii sareeya carshigana rabbi baa kasii sareeya subxaanah wa tacaala ibliisna fahantiisu carshi buu leeyahay sida nabiga inoo sheegay laakiin carshigiisu baduu dhigtaa halkaasuu dhigtaa carshigiisu yaala walaa taqidan walaa tacqidan ra'ya alkhawaariji inahu maqaalu liman yahwaahu yurdii wayafdaxu marnaba ha rumaysnaanin tacqid bimacnaa ha ka caqiida dhiganin weeyaan ra'ya alkhawaarij khawaarij ra'yigeeda ra'yiga khawaarij ay leedahay ha ka ilaah dhiganin khawaarij ra'yigeedu waa maxay in la gaalaysiiyo saaxibulkabiira qofka kabiirada ahee dembiga weyn ku dhaca in la yidhaahdo gaal weeyaan walaa tactaqid ha caqiidaysnaanin ra'ya alkhawaarij khawaarij ra'yigeeda ha caqiidaysnaanin oo ah qofka muslimka ee kabiirada ay ka dhacday in la gaalaysiiyo dembiyada waaweyn khamri buu cabay waa zinaystay ribuu cunay soo tiriyo kabiirooyinkii maxaa ka mid a inan kitaab alkabair waataynu soo qaadane naf buu dilay sixirkii buu ku dhaqaaqay iyo wixii la mid ah qofka toobadkeen baa laleeyahay sixirkii iyo shirkigii iyo waa kufri laakiin ka toobadkeen in la yidhaahdo weeyaan hadduu diida markaa la dilo amaa sixirka toobadiisa naf ahaantiisaa waxay tahayba qofka hadduu ku dhaqaaqay in la dilo isagu dunuubta qaarkeed waxaa jira toobadu ay u tahayba dilka sixirkaa ka mid ah oo waxaa ka mid ah nebiga oo la caayo salawaatu ullahi wasalaamu aleyh qofka caayo nabiga alayh isalaatu wasalaam toobadiisu hadduu yirahdo waa toobadkeena waa in la dilo weyaan kaw laga siiyo sidaasay culimada jamhuurtu qabaan sheekh alislaam ibnu taymiyana kusoo aroorinaya kitaabkiisa asarim almasluul calaa shatim arasuul imaam subkii baa keenaya isagana sidaasi la eg wagayri dalika min alculamaa walaa tactaqid ha caqiidaysnaaninin ra'ya alkhawaariji ha caqiidaysnaanin inahu isagu maqaalun weeyaan waa war weeyaan liman yahwaahu qofka rumaysan ee ka hawa dhigtaa yurdii hoo aroorinaya aroorka waxaa loola jeedaa bimacnaa naar gelinaya weeyaan wayafdaxu ceebeynayana qofkaasi gadaal buu u ridayaa wayafdaxu waana ceebeynayaa maqaal aan habboonayn weeyaan haddaad tidhaahdid qof walba oo kabiiro ku dhacay kaafir weeyaanoo naartuu gelaya khaalidan mukhalladan fiiha abada warkaa isagaa war fiican maaha maxaa yeelay fii zamn nabiyi sal اllahu alay wasalam meeqa kabiiro ku dhacday meeqaa kabiiro ku dhacday xadiidkii maacis alaslami waad garanaysaan intuu zinaystay haddana nebiga u keenay alayh الsalaatu wasalaam naftiisii oo u toobad keenay oo inta la rajmiyey nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam waa toobad keenay haweeneydii intay zinaysatay nebiga u timid salawaatu اllah wasalaamu aleyh ee inta la rajmiyey nebiga uu alayh الsalaatu wasalaam u kacay oo ku tukaday cumar bn khaaab markuu farqa ku dhegay nabiga alayh salatu salaam uu yihi rasuulka allah ma ku tukanaysaa ee rasuulku yihi alayh salatu salaam cumarow idaa laqad taabat towbatan low qusimat bayna sabciina min ahli lmadiinati lawaasacathm waxay toobad keentay toobad haddii loo qeybin lahaa toddobaatan ahlulmadiine ah u waasic noqon lahayd wuxuu caddaynayaa inay kabiiradii qofka uu ka toobad keenay kabiiraduna ay toobad leedahay nebigana ku ammaanay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh toobada ay la timid qof walba oo kabiiro ku dhacana dariiqadaasaanu marsiinayna marka ama qowl lkhawaarij arrintu intaa waa ka duwan tahay oo iyagu waxay aaminsan yihiin qofka kabiiro ku dhaca dunuubta waaweyn ku dhaca khaalidan mukhalladan fiiha abada inuu naar ku waarayo weligii iyo abadkiiba aan laga soo saaraynin waa war aanu fiicnayn weeyaan walaa taku usuushoodana waynu tilmaami doonaa iyagiiyo murjiada haddii ilaahay raalli ka noqdo walaa taku murjian ha noqonin murji murjia waxaa la yihaahdaa in la yiraahdo qofka waxaa ku filan kelimatu tawxiid oo keliya camalka dib loo dhigo bimacnaa irja halkaasay ka timid waa dibdhig weeyaan turji man tashaau minhuna wa tuwi ilayk waatii la yihi nabiga alayh salaatu wasalaam dib u dhigis weeyaan irjaa macnihiisu oo waa maxay in dib looga dhigo camalkii qowlka dib looga dhigo oo iimaanku la yiraahdo waa qowl weeyaan keliya in lagu magacaabo ama in la yiraahdo aan laga reebo camalkii taasaa loola jeedaa arrintaa iyadaa wax fiican ma aha maxaa yeele nusuusta qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca ahlulcilmiga siday u badan yihiin jamhuurtooda taasuu ka hor imanaya siday jamhuurta u badan tahay taasuu ka hor imanaya sidaa darteeda sheekha inooga digo wuxuu odhanayaa walaa taku ha noqonin murjian murjina ha noqonin lacuuban cayaar badan bidiinihi diintiisa ku cayaaraya diinta ku cayaaraya waxaa loola jeedaa ka taariku salaadka waa iska muslim weeyaan agtooda oo kan khamriga iska xalaashanaya waa muslim weeyaan oo waxaasoo dhan qofka iska samaynaya waa muslim weya agtooda war qofkan waa caasi weeyaan iimaankiisuna waa naaqis maya iimaankiisi iyo iimaanu jibriil waa isku mid isagoo bahashii intuu cabe ee garkiisii ka tifqayso yaa laleeyahay iimaankiisi iimaanu jibriil waa isku mid weeyaan waa lacub wey diinta alluu ku cayaaraya marka qofkaasi maqaalu marka sheekhu wuxuu yihi walaa taku ha noqonin murjian ha noqonin lacuuban ku cayaara bidiinihi diintiisa ku cayaara alaa inama almurji markaasuu sheekhu wuxuu yihi hooyay qofka murjia ah bidiini yamzaxu diinta alle ayuu ku kaftamaya kaftan iyo cayaar buu ka dhiganaya diinta ilaahay so kaftan ma aha kii tuuga ahaa ee waxade inta la cirsaday lasoo qabtay iyo qofkii muminkaah ee taaibka ahaa ee masaajidka laazimayey ee ilaahay ka baqanaya khaashica ahaa ee habeen oo dhanna taagna maalin oo dhanna soomana inaad tirahda waa isku iimaan waa kaftan weeyaan diintii allaad ku kaftamaysa wax lagu kaftamase maaha wax wanaagsan ma aha sidaa darteeda murji'adu diinta alle heerkaasay ka taagan yihiin wa qul waxaa tiraahdaa buu sheekhu yidhi inama aliimaanu iimaanku waxa weeyaan qowlun waniya qowl weeyaan lagu dhawaaqo waniyatun weeyaan niyad qalbiga ah iyo wa ficlun camal weeyaan saddexdaas weeyaan cinda ahli sunna waljamaca cinda ahli sunnati waljamaca saddexdaas weeyaan oo ah iimaanku wax afka laga yiraahdo qalbigana laga rumaysnaado jawaarixdana laga sameeyo jawaarixdana laga sameeyo iyagu waxay yidhaahdeen qowlka afkaa kugu filan intaasaa kugu filan ilaa qaarkood ay gaarsiiyeen siday u wadeen warka ah in qofka haddii uu afka islaamnimo ka sheegto qalbigana kufri ka ictiqaadsan yahay inuu mumin yahay kufri ka ictiqaadsan yahay inuu mumin yahay qaarkood yani sii masalada way sii tafaruc badan bay yeelanaysaa marka waqul waxaad tirahdaa inama aliimaanu iimaanku waxa weeyaan qowlun iyo waniyatun weeyaan wa ficlunna weeyaan waa ficil la sameeye iyo camal weeyaan calى qowli الnabiyi musabaxu musabaxu qowlka nebiga calayh الsalaatu wasalaam bay sidaa ku caddahay marka maxaa yeele nebiga calayh الsalaatu wasalaam qowlkiisana waa ku caddahay axaadiidta nebiga laga fahmaya salawaat اllah wasalaamu aleyh saraaxadaa sidaasay ugu caddahay aayaadka qur'aankana waa inoo tilmaameen sidaasi la eg yanqusu tawran muddo dheerna waa nusqaamaa tawran bimacnaa zamanan weeyaan muddona waa nusqaamaa bilmacaasi buu ku nusqaamaya wa taaratan dhinaca kalena biaacatihi ay biaacati اllahi caza wajala yanmi waa ku koraa aacada ilaahayna waa ku ziyaadaa macaasidana waa ku nusqaamaa saas weeyaan nuqsaan baa ku dhacaysa hadduu qofku macaasi la yimaado hadduu aaco ilaahay la yimaadana waa ku ziyaadaya aaco ilahay hadduu la yimaadana waa ku ziyaadaya oo macnaheedu yahay hadduu qofka ilaahay ateeco subxaanahu watacaala muddo waxaad arkaysaa iimaankiisu isu sii taraya naftiisuu ka dareemaya qalbigiisuu ka dareemaya hadduu laakiin macaasida xaggeedii u bato qalbigiisii waa sii socdaa wixii uu shalay inkirayay maanta caadi bay u noqonaysaa yani ruux ahaantaada markaad fiirisid dhulkan gaalada markaad imanaysay saad oola tacajubaysayd oola yaabanayd eed afka u taagaysay eed waxaan u aragtay inay yihiin wax macaasi ah iyo maanta markii muddo aad ku noolaatay sidaad ugu qaadanaysid wax iska caada inay yihiin maxaa farqi aho kuu dhexeeya adigii shalay uun waddanka kasoo degay unbaata wax kale ma aha waxa weeyaan xayaatadaadii iyo noloshaadii waxaani markay ku noqdeen joogto ayaa waxaad u qaadatay inay yihiin wax iska caadi ah dhibaatana aanan lahayn laakiin shalay iimaankaaga iyo xaraarat aliimaan ayaa aada iyo aada u cuslayd iimaankaagaa kululaa waa cusbaa markii aad aragtay macaasidan iyo munkarka nafti waa diiday inay aqbasho naftu waa diiday inay aqbasho sidaa darteeda ayaa waxaad arkaysaa xadiidkii dheeraa nebiga uu ka warramay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ninkii sagaal iyo sagaashanka dilay ee weydiiyey qofkii caalimka ahaa tobad ma leeyahay ee boqolka ooga dhigay ninkii iska waxba aan garanayna jaahilka ahaa kii caalimka markuu u tegay ku yihi ha laakiin wadankan aad joogtid wadan xun weeyaan dadkiisu ay xun yihiin ka hijiro xageen aada ardu fulan tag waxaa ku nool qoom saalixiin oo wanaagsan ta'hiir bay leedahay dhulka iyo dadka ku nool ay qofka ku samaynaysa iimaankiisa ta'hiir bay leedahay xagga rujxaanka iyo nuqsaanta ta'hiir bay leedahay dadka aada ku dhex nooshahay walidalika mahmahda carbeed ay sax noqonaysa oo odhanaysay alinsaanu ibnu biatih qofka bini aadamka mar walba waa bii'ada uu ku nool yahay iyo dabiicadda uu ku nool yahay meesha uu ku nool yahay soomaaliduna waxay tirahdaa deriskaaga marna ku dayo marna ku din marna ku dayo marna kaba darow marna kaba darow waa sidaas weeyaan marka qofka inuu iska ilaaliyo mawaaqicda tuhamtaa iyo meelaha aan fiicnayn in uu dhex dabaasho iyo dadka aanan wan wanaagsanan inuu dhex dabaasho ayaa wanaagsan inuu aad iyo aad isaga ilaaliyo sheekha wuxuu yihi waqul waxaad tiraahdaa inama aliimaanu iimaanku waxa weeyaan qowlun waniyatun wa ficlun weeyaan calaa qowli nabiyi musabaxu saasaa ku cad qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wayanqusu tawran muddana waa nuqsaamaa bilmacaasi buu ku nuqsaamaa wa taaratan dhinaca kalena biaacatihi yanmi ilaahay aacadiisu ku ziyaadaa aayado qur-aan oo aada u tiro badan baa rabbi ku tilmaamay waladiina htadow maxay ahayd zaadahum hudan waaataahum taqwaahum waladiina htadow kuwa iyagoo hanuuneen zaadahum huda ilahay wuxuu u ziyaadinayaa hanuun bimacnaa hidaayadu inaysan meella lahayn ay ku ekaato ayay caddaynaysaa ee markay hanuuneen oo dariiqa alle qaateen ay laazimeen ilahay waa usii ziyaadinaya alla waa usii ziyaadinaya subxaanah wa tacaala oo waxaad garanaysaa xataa macaasidii dadka inaysan isku mid u ahayn adigu waxaad macaasi u taqaano qof baan macaasiba u aqoonin oo waxaasi caadi ay u yihiin waxaadan adiga macaasi u arkaynin dad buu macaasi u yahay oo saalixiin ah dad saalixiin ayuu macaasi u yahay wahaakada dadka saalixiinta waxa macaasi aanan u ahayn agtooda ambiyada alle agtooda macaasi buu ka yahay wahaakada marka darajaad weeyaan dadku mutafaawit ah xagga طaacaadka iyo macaasidii wixii la mid ah sheekhu wuxuu yihi wtaaratan dhinaca kalena muddo iyo zaman biطaacatihi ay biطaacati اllahi caza wajala yanmi waa ku kordhayaa wafi lwasni xagga wasnigayna yarjaxu wasn اliimaan baa loola jeedaa iimaanka wasnigiisa iyo culayskiisana yarjaxu waa ku kala raajixsanaanaya oo qofkan iimaankiisu waa ka raajixsan yahay qofkan kale iimaankiisa qofka isagoo islaama labadu qof ay islaam wada yihiin ayuu qofna mumin yahay qofna muslim keliyaya alle subxaana watacaala baana inoo tilmaamay qaalat ilacraabu aamana qul lam tu'minuu walakin quluu aslamna daa'irada un soo gasheenoo islaam baa tihiina weli iimaan qalbigiina ma gelin walama yadkhulu imaanu fii quluubikum iimaanku welig weli qalbigiina kuma sugnaa la yihi aayarsada darajo aadan lahayn haddaad u hanqal taagto aayaddaasaa kugu dhacaysa marka xagga iimaanka wtaaratan biaacatihi ilaahay aacadiisa yanmi waa ku kordhayaa wafi lwasni xagga wasnigana wasnu liimaan weeyaan yarjaxu wasnigana wax inoo muuqan kara ma aha wax qofka u muuqan kara ma aha laakiin waa wuxuu qofku shaksiga naftiisu ogaan karayo miisaan haddaad saarta naftaada waad ogaan karaysaa haddaad muddo laasimtid salaadii jamaacada ahayd iyo masaajidkii iyo duruustii iyo meelihii khayrkii xalaqaadkii cilmiga iimaanka qalbigaaga waad ka garanaysaa haddaad intaad ka fogaato shaqadii aad muddo ku daahdo guriga markaad tagtana bahalkii telefishinka iska fiirsatid oo saaxiibadii iyo doonadki iyo meelihii lamidkaa iska fadhiisatid qalbigaaga ka dareemaysaa qaswada iyo wax kugu dhaca maxaa la sheegay iyo maxaa cusub iyo siyaasadii soomaaliya maxaa ka cusub iyo maxaa baarlamaanka lagu soo daray iyo khalaas maalinta dambe waa kula tegeysaa qalbigaagii waa ingegaya marka rujxaanta la sheegayaba waa wax qofku dareemi karaya marka wax u baahan in miisaan aad isu soo saarta maaha waa wax naftaada iyo qalbigaaga aad ka dareemi karaysid haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aada firfircooni u haysid oo qalbigaaga u jajaban yahay oo barashadeedii iyo camalkeedii iyo cilmigeedii iyo dadkii ehelka u ahaa maxabaad u hayso waxaad ogaataa iimaankaagu inuu fiican yahay rabbina ka bari inuu kuu siyaadiyo haddii laakiin aad aragtid adigoo marka salaada loo soo socdoba sii hamaansanaya ama xalaqaadkii cilmiga marka la sheegaba sii boodaya oo sii cararaya ama meelihii khayrka lagu hayay ama ahlul khayrka meelahay isugu imanayeen qalbigaaga uunan jeclayn laakiin meelihii sharta ee doonadyadii iyo meelihii la midka ahaa waqtigii dadku isu imanayeen saacadda sii dhowraya iyo wixii la mida ogow qalbigaaga nuqsaan weyn baa gashay qalbigaaga nuqsaan baa gashay ilaahay u toobadkeen subxaanahu wa tacaala arrintaa iyada ah ilahay uga toobadkeen subxaanahu wa tacaala marka wa fi lwasni yarjaxu wasniga ayaanu ku kala raajix noqonaya iimaanka oo la garan karaya waana wax qofku naf ahaantiisa garan karayo wax u baahan inuu meel kale aada ma aha wallahu subxaanaه wa taعalى aclam munkar iyo nakiir qolada diiday ee muctasilada waxay leeyihiin tasmiyada naf ahaanteeda xitaa waa diidan yihiin xadiidkay daciifinayaan xadiidkay daciifinayaan laakiin xadiidku waa saxiix weeyaan a'imadoo dhanna waa sugeen imaam sidaa darteeda aamidi raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu ku tirinayaa masaa'il اlijmaaci wاlihbaat masaa-isha ijmaaca ah tasmiyada munkar iyo nakiir mujaladka afaraad laba boqol konton iyo sideed majmuع الfataawa kitaab الruux صafxada kow iyo konton ko iyo todobaatan ko iyo todob ko iyo todobaatan الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد غامت الصلاة قد غامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا تقاربوا واعتدلوا حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الفرج لا تدعوا فرجات للشيطان استووا قربها يعربها يا ناصم إن شاء الله استووا تلفن هذا أنا بختي يا أخواني الله أكبر اللهم أعوذ بك من الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا ورحمه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله